bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walbo aad noo maqashaanba waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaada ah dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaalekaalekaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadanimimo leh awoogiyo hesima infasigan ayaa laga rabaa
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo axada sii baxeyso isanayaana soo gelaysa taariikhdan waxa ay ku beegan tahay lixda bisha saddexaad ee maarso sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan ku soo qaadan doono haddiikana aad ku dhegaysan doontaan hadduu ayba raali ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona oo guddiga maamulka doorashada galmudug ayaa goordhow caawa ah magaalada gaalkacay uu ku qabanaya doorashada kursiga tirsigisuga hob lixdankaas oo maanta uu buuq markaasi harayey islamarkaana musharaxiinta qaarkood aan hulka soo xaadirin haddaba wararka ugu dambeeya doorashada kursigaas oo imikaba ka bilaabatay magaalada gaalkacyo howlka doorashada loogu talagalay ayaan soo gabi doonaa ilaa imika musharaxiinta isku diiwaangeliyey ee tartanka caawa u diyaarsan inay ka qayb ka noqdaan iyo musharaxiinta ugaca cad ayaan barnaamijkeena caawa idinkugu soo baahin doonaa qodobada kale waxaa qayb ka ah barnaamijkeena caawa aad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal madaxtooyada villa soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada ka bixisay kulan madaxweyne farmaajo maanta uu la qaatay amiirka dowladda dalkaasi qatar haddaba waxyaabaha ay kawada hadleen dhinacyadu ayaan soo gubi doonaa ee madaxtooyada hadalka ay ka soo saartay qodobadana kale waxaa qayb ka ah barnaamijkeena caawa aad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal qiimaha iibka shidaalka ayaa sabab noqday in mootooyinka bajaadlayaasha ee muqdisho ay safaf dhaadheera u galaan helitaanka shidaalka haddaba waxaan soo gubi doonaa halka markaas shidaalka ama halka fuusto dhinacyadan xilligan suuqyada muqdisho ama dadka ka shaqeeya ay iibinayaan haddaba sababta ka dambaysa sarukacaas ayaa sidoo kale barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiibayaal oo aad dhegeysan doontaan qodobada kale waxaa qayb ka ah
shalay inaan baxnaa rabnay anaga shalay waanaan hor istaagay waxaanana yidhi lix saa haddii la gaaro aeroboortka laguma degi karo markii waa iska runsannay laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxawaa eedii nafteeda ku talagala ahayd oo hadda wax oo oo rasmiga ma ahayn wax ku talagal loo sameeyey ahayd
waa madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo maanta laga hor istaagay safar uu ku tegi lahaa magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba shakhsiyaadka ka dambeeyey suurtaagga markaas lagu sameeyey islamarkaan lagu xanibay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho shir jaraadu ku qabtay ayuu arrimahaas ku faahfaahinayaa eedamo kala duwan ayuu u jeeday maamulka madaxweyne madaxweyne cabdicasiis lafta gareen xilli uu doonayay inuu u tartamo mid ka mid a kuraasta taala magaaladaasi baydhabo waan soo gubi doonaa siyaasiyiin iyo sidoo kaleente xubno wasiira oo ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya arrimahaasi si kulol uga hadlay qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijkiina idinkugu soo gubi doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa la kulmay guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbaharey maxay ka wada hadleen guddigaasa qiimeyntii loo diray muxuu wasaaraha ay ugu warbixiyeen xaalkaas waa sidee caawa ayaad maqli doontaan qodobada kale waxaa qaybka ah barnaamijka idinkugu soo baahin doonaa waxaa ka jira in hilibka geela muddo laba maalmood ah laga waayay qaar ka mid ah kawaanada muqdisho yaase sabab u ah in markaas kiiladii hilibka geela lagu iibiyo xilligan wax ka badan siddeed dollar waan idiin soo gubi doonaa saaxiibyaal oo barnaamijkeena caawa ayaadna ku dhegeysan doontaan sidoo kale waxaan idiin soo gubi doonaa kulan looga hadlayey si lagu gurman lahaa dadka ah abaaru ay saameeyeen oo lagu qabtay magaalada hargeysa ee maamulka somalilan qodobadaasi wuxuu soo kordha caawa ayaad maqli doontaan saaxiibyaal cabdinaasir maxamed maxamuud aana barnaamijka idinla socodsiinaya soona saaray cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsamaynaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaaladan wadeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu luumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraalnimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan dooc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa issuullayna ee ajnabi uma dacwooneene hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraanisdayna oo qudha miyay garasha noo dii
waa hagaag saaxiibayaal habeen wanaagsan ismaq wanaagsan ayaan hawdan ka lehay barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadaha dalsan ee magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelaynaa qodobo kala duwan oo raac barnaamijkan aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaase ku bilaabaynaa iminka hoolka doorashada maamulka galmudug gaar ahaan deegaan doorashada labaad ee magaalada gaalkacyo waxaa si toosa ugu bilowday doorashada kursiga tirsigu sheekh hobl lixdan oo dhowr musharax ay isku diiwaangeliyeen oona markaasi dumar u badan islamarkaana ay doonayaan in midkood uu kursigaas uu kusoo guulaysto ama uu kusoo baxo hase yeeshee kursiga oo maanta xilli horeba la doonaya in la qabdo doorashadiisa ayaa waxaa hareeyey buuq iyo caqabado fara badan musharaxiinta qaarkood ayaa la sheegay in ay gebi ahaanba aysan soo xaadirin goolka doorashada ama markaa maanta ay ka dhici lahayd si kursigaasi loo soo gabagabeeyey doorashadiisa hase yeeshee dhinacyadu ayaa waxaa markaasi ay sameynayaan la tashiyo iyo markaasi arrimo qaarkood ay kasoo gaareen cabashooyin odayaasha dhaqanka ah iyo sidii wax markaasi ay u furdaamin lahaayeen hase yeeshee ugu dambeyntii guddiga doorashada maamulka galmudug ayaa go-aamiyey in doorashada imikaba la qabto islamarkaana musharaxiinta ay diyaar ay ku ahaadaan hoolka baarlamaanka ee ama hoolka doorashada ay ka dhaceyso ee magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug halkaas oo musharaxiinta imakaba ay sii ku qulqulayaan waxaana markaasi dhinacyadu ka mid ah ee kursiga hob lixdan u tartamaya ay keliyihiin ilaa iyo dhowr musharax oo shan ilaa lix gaaraya oo ah qaali shire iyo sidoo kalente wacan xaaji waxaa kaloo ka mid ah ubax tahliil oo afartii sane ee lasoo dhaafayba iyadoo ku fadhiisay kursiga islamarkaana aad doonayso in mar kale ay dib u soo laabato waxaase markaa la sheegay in ubax ay ka maqneed maanta hoolka lagu qaban lahaa doorashada ama goobta ay ka dhicid hase yeeshee eh ugu dambeyntii hadda ayaa la arkayay iyadoo sawirada lasoo bandhigayana laga dheehan karay sawireeda in ay qayb ka hayaan musharaxiinta markaa u taagan kursiga hob lixdan oo imikaba doorashadiisa ay ka bilaabtay magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug cidda ku guulaysta ee kusoo baxda inta barnaamijka wareegan kugu jirno ayaan soo gudbi doonaa saaxiibaal oo aadna ku dhegaysan doontaan hadduu ee bahraali ka noqdo aan kusii soconno qodobadeena kale ee caawa barnaamijka wareega hordhiciisa aad kusoo maqasheene madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta si diran loogu soo dhoweeyey golaha amiirka dowladda aan walaalahanaha ee qatar ayaa halkaas kulan kula yeeshay wadahadallo wax ku ool ah amiirka dalkaasi sheekh tamiim bin xamed altaani dhinacyadu ayaana ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii markaasi iskaashiga labada dhinac loo sii xoojin lahaa iyo labada shacab ee soomaaliya iyo dalka qatar dhinacyada kale waxa ay sheegay in muhiim ay tahay in lasii dardargeliyo sidii markaasi qeyb ugu noqola dowladda qatar in dalka markaasi ama soomaaliyaba shacabka ku nool ay fursooyin kala duwan ay helayeen haddaba afhayeenka ah madaxtooyada ee soomaaliya cabdirashiid maxamed xaashi ayaa kulanka kadib dhinacyadu warbaahinta la wadaagay faahfaahinna ka bixiyey waxyaaba muhiimka ee madaxweyne farmaajo iyo amiirka dalkaasi qatar ay kuwada hadleen
assalaamu calaykum maanta oo ay taariikhdu tahay lixda bisha maarso ee sannadka laba kun iyo labiyo labaatan waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo si diiran loogu soo dhoweeyey golaha amiirka dalka aan walaalaha nahay ee qatar halkaas oo madaxweynaha iyo amiir tamiim bin xamed al thani ay ku yeesheen wadahadal miradhal ah amiirka iyo madaxweynuhu waxay isla soo qaadeen sidii loo dardargelin lahaa islamarkaana loo soo gebagabayn lahaa mashaariicda balballaadhan ee dowladda qatar ay ka fulinayso dalkeenna kaasoo ay ugu hor kuwaas oo ay ugu horreeyaan mashruuca dhinaca waddooyinka ee caasimadda ku xidha ee afgooye iyo jowhar sidii loo soo gebagabayn lahaa ee waxaa madaxweynaha jamhuuriyaddu uu amiirka uga mahadnaqay ee soo dhowaynta diiran ee isaga iyo wafdigiisa loo sameeyey ee isagoo sidoo kale uga mahad celiyey dowladda qatar ee tababarrada joogtada ah iyo tayaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee isagoo rajeeyey in mashaariicda horumarineed ee dowladda qatar ay ka wada dalkeenna ay si dhaqsaa u soo gebagaboobi doonaan ee dhankiisana amiirka dowladda qatar ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisaba uga mahad celiyey sida ay u soo ajiibeen martiqaadkii rasmiga ahaa ee uu fidiyey isaga oo sheegay in dowladdiisu ay qayb weyn ka qaadan doonto gurmadka abaaraha iyadoo xoogga la saarayo gurmadka degdega ah iyo qorshayaasha lagu dhimayo islamarkaana lagaga hortegayo abaaraha soo noqnoqonaya oo maalgashi xoog leh ay dowladda qatar ku samayn doonto dhinaca wax soo saarka beeraha labada hogaamiye sidoo kale waxay ka wada hadleen mashaariic si dhaqso ah u bilaabmi doonta kuwaas oo wax weyn ka tari doona dibudhiska dalkeenna dhinaca waxbarashada oo kale waxaa dhowaan magaaladan dawxa shirka dawxa forum ee ka furmi doona dabayaaqada bishan lagu saxiixi doonaa heshiis dhinaca waxbarashada ah oo ay kaga faa'iidaysan doonaan arday tiradooda ay gaadhayso saddex boqol oo kun kuwaas oo dugsiyada hoose ee dhexe dalkeenna looga faa'iidayn doono waxbarasho heer sare ah heshiiskaas waxaa dhowaan saxiixi doonaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya waxaa sidoo kale dhowaan bilaha soo socda iyadana la hirgelin doonaa heshiis kale oo kor loogu qaadayo islamarkaana lagu dhiirigelin doono kalluumaysatada soomaaliyeed laguna siin doono agabka kalluumaysiga iyo waxbarasho iyo xirfado ku xidhiidha kalluumaysiga waxaa sidoo kale mashruucaas hirgelintiisa lagu saxiixi doonaa magaaladan dawxa waxaana saxiixaya dhankeenna wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa kulankan muhiimka ku wehelinayey wasiirka ganacsiga iyo arrimaha warshadaha mudane wasiir khaliif cabdi cumar iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada mudane maxamed cabdilaahi ciise iyo danjiraheenna inoo fadhiya dalkan qatar mudane cabdirasaaq faarax taano waad mahadsantihiin
qeybaha hore ee barnaamijka wareega ayaad dhegeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya aad nagala socotaan saaxiibayaal maanta madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa laga hor istaagay safar uu ku tegi lahaa magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sida uu warbaahinta u xaqiijiyey islamarkaana shirka muuqato uu ku faahfaahiyey shariifka ayaa sheegay in markaas laga lagu wargeeyey in diyaaradda aysan u dhaqaaqi karin maamulka koonfur galbeed islamarkaana amro ka yimid dhankaasi maamulka oo uu aydamo kala dan u jeediyey waxaa dhinaca kale arrintaasi kulal uga hadlay wasiirka wasaaradda aqoonsaanka ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya xaniifa xabsi iyo senator hore xuseen sheekh maxamuud oo markaa asiga ka mid ahaa senataradii hore ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya markaa waxa ay sheegeen in ay tahay wax aada looga xumaado in madaxweyne lafta gareen uu qaaday tallaabooyin mugdisii gelin kara maamulka iyo guud ahaanba dowladnimada soomaaliya xubaaha waan idiin soo gudbinaa codka madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif sheekh axmed isagoo ka hadlaya hase yeeshee waxaan ku hormarinaa wasiirka xukuunsaanka ee soomaaliya xaniifa xaabsi iyo markaa senatar hore oo markaa ka hadlaya
ahna murashax madaxweyne mudane shariif xasan sheekh aadan oo si dulmi ah looga hor istaagay inuu u duulo deegaankii koonfur galbeed oo asaga madaxweynaha ka ahaa magaaladeeda baydhabo oo maamulka koonfur galbeed hadda ka taliya uu si dulmi ah uga hor istaagay inuu u tartamo kursigii beeshiisa inuu magaaladii uu asaga u talinayay uu mataqaanaa tago dadkiisa uu cod weydiisto kursi weydiisto dulmigaas ayaan usoo istaagnay inaan mataqaanaa ka dhiidhino aan diidno aan sheegno inaanan raalli ka ahayn waxaad arkaysaan in dhaqan xumo meesha ay ka jirto guud ahaan soomaaliya shantii sanee lasoo dhaafay soo korortay gaar ahaan koonfur galbeedna ay tahay meesha dhaqan xumadaas ay si gaara mataqaanaa ugu faaftay dhaqan xumo aan asaga madaxweyne cabdicasiis berri aanan ka oggolaanaynin in lagu sameeyo asaga naftiisa ayaa uu maanta ku samaynayaa madaxdii asaga ka horreysay waxa aan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa in dhaqankaas asaga ah ay tahay in laga zuuliyo soomaaliya iyo koonfur galbeedba waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa in dhaqan xumadaas maanta la doonayo weli hami kale oo siyaasadeed lala leeyahay ee la doonayo maanta in qof noocaas ah oo deegaankiisii dhaqan xumadaas kula dhaqmaayo dadkiisii shacabkii iyo madaxdii asaga ka horreysay weli raje ay kaga jirto inuu soomaaliya xukun ka qabto danaynayo weliba xanta suuqa ku jirtana ay tahay inuu guddoomiyaha golaha shacabka u tartamo waan uga degaynaa ummadda soomaaliyeed inay ka feejignaadaan arrintaas qof deegaankiisii mataqaanaa qaadi waayo soomaali ma qaadi karo arrintaas ayada ah marka arrin aan raalli ka nahay ma ahan waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa marka in laga digtoonaado waana ka xumahay wixii ku dhacay madaxweyne shariif xasan waxaan leenahay wax ku qabtay ma ahan waana lagaa kaafin doonaa haddii alla ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan ummadda reer koonfur galbeed ayaan salaamayaa salaan kadib runtii adduunyada waa meerto maalinba meelay joogtaa waxaan aad uga xumahay maanta inaan markhaati ka nahay habdhaqankan aadka u foosha xun oo lagula kacay guddoomiyihii hore baarlamaanka madaxweynihii hore stateka oo weliba ahaa foundarskii ama dadkii saddexdii gobol sameeyey oo runtii maanta in laga hor istaagay inuu magaaladiisa gobolkiisa inuu aado isagoo ahaa musharax xildhibaan golaha shacabka oo welibana ka raadsanayo cod beeshiisa runtii muhiimaddu ma ahayn inuu kursiga soo helo laakiin muhiimaddu waxay ahayd in meesha hataa inuu deegaankiisa tago in laga hor istaago dhaqan aad u foolxun waayo dadka reer koonfur galbeed runtii dhaqamada aan raali ka nahay oon ka aamusannahay waa dhaqamo soo jireen noqon doono oo taariikhdana noo geli doono shalay guddoomiye jawaari ayay ahayd maanta madaxweyne shariif xasan ayay joogtaa runtii qof ka mudan oo la ixtiraami laha jawaarey iyo shariif xasan ma jiro mana u malaynayo siyaasiyiin ka mug weyn oo dignadle ay leeyihiin labadaas qofood inay jirto haddaan shalay raalli ka noqonno in guddoomiye jawaarey oo ahaa laba jeer guddoomiye baarlamaan in laga hor istaago inuu kursigiis uu ku fadhiyo inuu u tartamo aan shib ka dhahnay maanta aan taagannahay guddoomiyihii hore baarlamaanka ah madaxweynaha steytka oo saddexdaas gobol isaga soo dhisay in dadkii uu shalay fursadda siiyey oo xildhibaana ka soo dhigay oo u oggolaaday inay tartamaan oo reerahoodii ay kursi ka soo doontaan inay maanta hor istaagaan runtii waa taariikh xumo haddaanay dhallinyarada koonfur galbeedna waxay noo tahay taariikh xumo aan markhaati ka nahay waxaana rajaynaya dhaqanxudaas maanta lagu kacay inaysan noo noqon aada dhaqmeed deegaankaas ka jirto runtii siyaasadda ama dowladnimada waxaa laysku ixtiraamaa qof walba taytalka ama darajada uu ku gaaray laakiin annaga haddaan qofkeena noo weyni kan noo yar aan hal kob u aan u wada gelino runtii dhibteeda ayay leedahay een waan ka runnahay wax madaxweyne lagugu sameeyey ma ahayn waxaad mudneed ma ahayn wax aan raalli ka nahay haddaan nahay dhallinyarada siyaasiyiinta dadka deegaankaas ka soo jeedo oo adiga ku matalayay oo golayaasha sharci dejinta iyo golayaasha fulinta kugu matalayay runtii habraacii siyaasadda ee doorashooyinka lagu heshiiyey oo ahayd in la tixgeliyo odayaasha dhaqanka oo beelahaas ka soo jeedo hataa lama raacin waxaad ogtihiin shanta qofada meesha lagu soo qoray inaysan ku jirin malaaqii beesha ashraaf oo aan wada naqaanay aad ayaan uga xunnahay madaxweyne cabdicasiis iyo dadka koonfur galbeedna waxaan u sheegaa inaysan dhaqan fiican oo loogu daydo aysan samaynin madaxweyne cabdicasiis beri ayuu noqon doonaa madaxweynihii hore koonfur galbeed wuxuuna jecel yahay in loola dhaqmo si wanaagsan wuxuu jeclaan lahaa in isteedka lagu soo dhoweeyo haddii marka ninkii shalay uu ku wareejiyey xilka isla bildhinkii uu dhisay sariirtii uu dhigay xafiiskii uu qalabeeyey calankii uu meesha suray isagoo fadhiyo inuu ku dulmiyo hadduu go'aansaday runtii wax damiirka bini'aadamka iyo dadnimada ogolna maahan annaga waxaan u hadlayna ma ahan inaan shariif xasan maxaa kursi loo siin waayey laakiin waxaan ka xunnahay habdhaqanka deegaankaas lagu soo kordhiyey oo ah habdhaqan aad u foolxun mana u malaynaya soomaaliya meel ay ka dhacday madaxweyne hore ama guddoomiye baarlamaanoo hore ama qof public figure ah oo statekas contribution ku lahaa in saan loo galo runtii micno ma samaynayso inaan wax kasta oo deegaankaas ka socdo aan raalli ka ahaano micno ma samaynayso inaan ka hadalno oon ka dhiidhiina ayay muhiimaddu tahay haddaan diidi weynose qof walba meeshiisay ugu imaanaysaa siyaasiyiinta reer south west wax badan ayaan daawannay oo aan indhaha ka fiirsanay maalin kastana waxay ku imaanaysa qofay ku imaanaysay maanta shariifasnay joogtaa waxaa laga yaaba dad badan oo na fiirsanaya maanta inay la yaabinin waxaan u hadlayno waxaan u hadlaynaa inaan markhaati aan idinkaga dhigano inaan shalay shariif xasan garab taagnayn dar aadna guddoomiye jawaari ayaan garab taagnayn maalin hore guddoomiye muslaan garab taagnayn berina lafta gareen ayaan garab taagnaan doonaa isagoo sidaas oo kale dhaqankiisa qof qaatay rabo inuu ku fuliyo marka dadku waxaan uga digaynaa dhaqamada foosha xun oo dadka deegaanka la baraayo in laga digtoonaado deegaankaas duruufo aad u badan ayaa ka taagan amni xumaa ugu horayso degmada diinsol waad ogtihiin abaar ayaa ka jirto haddii marka dadkii contribution deegaankaas gelin lahaa dadkii siyaasiyan deegaankaas difaaci lahaa dadkii u hadli lahaa dadkii waxtarka u ahaa deegaanka laga hor istaagay inay kuraastii golayaasha sardinka ay soo galaan deegaanka yaa matalaya waayo dadka la hor istaagay ma ahan keliya gudoomiye shariif xasan ma ahan dad badan ayaa la hor istaagay oo haldoor ahaa dad badan ayaa la hor istaagay oo deegaankaas mudnaa inay matalaan dadka deegaankaas mustaqbalkooda iyo aayahooda dad gaara inta loo dhiibay ayaa waxaa la go'aansaday in siyaasadda soomaaliya in saaxaddaba laga saaro laakiin insha allah ma dhici doonto annaga ayaa taagan waana noolnahay siyaasadda haddii lagaa saaro ama xildhibaan la waayana ma ahan in siyaasaddii laga baxay madaxweyne shariifad madaxweyne u taagan yahay ilaahayaa og inuu ku guulaysan doono waana aaminsanahay inuu kartideeda leeyahy uu ku guulaysan karo laakiin stateka dadka hadda maanta joogo oo raalli ka ah wax kasta oo madaxweyne cabdicasiis samaynaayo xataa qof qabto aan lahayn war haddii la heli waayey dadkiisa inay la hadlaan reerkiisa la hadlaan ma waxaa la heli la heli waayey dadka gobolka baay ka soo jeedo abdisilaan waa reer gobolka baay inay la hadlaan maa la heli waayey war odayaashii dhaqanka baa la hadli waayey war siyaasiyiinta saaxiibadiisa cabdicasiis ma waxay garan waayeen inay dhahaan odayaashii kaa horeeyey oo deegaankaas joogay ka xishoomay kas waayeen walaalayaalow ilaahay laga cabsado aniga muhiimaddeedu waxay tahay haddaan is ixtiraami weyno oo laisku ixtiraami waayo dowladnimada iyo sistemka aan jiro in qofka meesha guuto lagu ixtiraami waayo taariikhda soomaaliya meeltan ayaan ka gelaynaa dadka aan rabno inaan wax la qaybsano lama qaybsan doono galmudug ayaad ogtihiin oo hirshabelle ayaad ogtihiin dad kale aragti duwan kala mabaadii ah ayaa soo wada galay iyagoo isku ixtiraamay qof walba boosishankiisa iyo wuxuu qaban karo laakiin annaga haddaan shaqadeenna ay ku dhammaato aniga waxaan rabaa inay xaniifo samaysaa sanatar xuseen walaalkay aniga isku xisbi nima nihi laakiin waxaan waxaan aaminsanahay inuu yahay qof potential candidate ah haddaan xuseen aan ku tixgelin waayo aragtidiisa iyo qofkuu yahay walaalayaalow see loo shaqaynaya anaga haddaan dhahno isku aragti waa inaan noqonaa isku siyaasad waa inaan intay ku shaqaysaa waaye madaxweyne cabdicasiis waan ka xunnay waxaad samaynaysid taariikh fiican ma samaynaysid waxaana kaa rajaynaa inaad qaladaadkaada aad saxdid waqtigaa weli haysataa haddaa laakiin aad sixi weysid ogow dhallinyarada kaa dambayso beri aad wadadan aad u furtay ma rajaynaa horta dhaqankaa inuu noo dhaqan galo ma rajaynaa laakiin dhaqanka aad samaysay waa dhaqan aad u foolxun qofna ma jecla ani maanta wasiiraan ahay haddaan beri wasiir hore aan noqdo waxaan jeclahay nabad inaan deegaankayga iyo meesha aan ku noolahay aan ugu noolaado wasiirada iga horeyn waan ixtiraamaa laakiin haddii ay taas dhic weyso qofna ma helaayo sida uu rabo siyaasaddu waa meerto sideed bilood ayaa kuu dhiman walaalow waxaad ka tagtaa meesha aad ku noolaan lahayd dadka aad la noolaan lahayd weji ka tag ilaahayna ka cabsado Een, dhammaan dadka reer koonfur galbeedna waxaad raali ka tihiin way idinku imaanaysaa dad badanaa idinku timid oo guryahooda ugu tagtay inta dhiman waan hubaa inay u tegi doonto intaysan idin tegin cabdicasiis waa hal qof waa hal muwaadin hal shaksi ma ahan inaan wax kasta uu sameeyo aan dhahno aan ka cabsano fulaynimada meel kuma geyso inaad dulmi kasta aad raali ka ahaatidna aday kugu keenaysaa berri waa mahadsantihiin
dhinaca kale eh madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee soomaaliya markaan isagoo ka hadlaya suurtaagii maanta lagu sameeyey ee xilli uu ku wajahnaa magaalada beedhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in si- si ku talagal ah markaas lagu wareegiyey diyaaraddii qaadi lahayd in la joojiyo islamarkaana aysan ka bixin garoonka diyaaradaha daacadda ee muqdisho maamulka koonfur galbeed madaxweynihii lafta galeen ayuu aadamo kala duwan u jeediyey
wax maanta dhahay ani runtii oon aad ugama hadli karo sababtoo ah waxaan filaya maaha marke waxaa filaysaa in aad looga hadlo oo laga hadli karaa sababta waxa waaye baydhaba ma tegi kartid ani hadda wax kastoo dhacaba waxaan filaya mabaha marka waxaadan filayn inaad ka hadashin waa iska dhib badan tahay marka idinku raalliya runtii aniga shalay aan rabay inaan baxo maadaama beesha aniga aan ka dhashay kursiga laba boqol iyo lixdan iyo kow lasoo dhejiyey beesheedana waxay yidhaahdeen imo odayaasha ugu waaweynaa ilaahay baa weyn inaan meeshaas tagaan rabay shalay inaan baxnaan rabnay anaga shalay waanaan hor istaagay waxaanana yidhi lix saa haddii la gaaro aeroboortka laguma degi karo Een, markii waa iska runsannay laakiin hadda waxaa hadda dhacay haddaan fiirino waxa waa iyadii nafteeda ku talagala ahayd oo hadda wax oo oo rasmi ah ma ahayn wax ku talagal loo sameeyey ahayd sababtoo ah dadkii aan la hadlay oo maamulka oo airboortka waa la hadlo waxaan ku yidhi waraasanina odayaan ahay diyaaradda waa ii kiraysan tahay wax kasta sameeya hataa la ii sameeyo un si un adiga tixgelina ha laigu sameeyo waa toban daqiiqay degaysaa diyaaradda shalay waan filayay in la ii sameynayo runtii laakiin ma aysan dhicin laiima sameynin anoo tii la yaaban haddana maanta hal saan airboorka galnay saacaddaasaan ka soo baxnay anaga diyaaradda niqaadi leed waa la diiday waxaana diiday hebelaa diiday hebelaa diiday sidii loo lahaa kolley markii dambe diyaaradda waxay tiri dee lix sac la joogaa intaa ka badan ninkaana waa la diiday runtii falkaas faalan aad iyo aad uga xunnahay waaye wax hadda anagana qabtana ma ahayn ani inaan meesha tago runtii maamulkaas waa la ogyahay aniga dadkii un dadkaa dhistay maamulka reer koonfur galbeedaa dhisteen laakiin dadkii shaqadaa ku jiray oo soo shaqeeyey oo shaqadaas wax ka hogaaminayaan ahaa waxaan aaminsanahay inaan mudnaa inaanan erboorkaas aniga ninkii loo diidi lahaa aanan ahayn aan aaminsanahay waxa aan raadinayayna waxa waaye waxa hadda beeshayda ay leedahay E, inkastoo hadda waxyaalaha hadda meesha ka socdo ay yihiin wax lala yaabo runtii hadda aniga ma dhihi karo marna ma dhahayo doorasho wax meesha ka socdo waa magacaabis oo hal qof ku tasarufayo waay inuusan qalankiisii qabanayn aniga waan aaminsanaa laakiin haddana saas ay tahay inaan meesha iska tago odayaasha aan u tago ninkuu rabana Een, waxa kasii daroon lagu sameeyey annaga oday dhaqanaa leenahay waa la ogyahay cabdicaziiz aniga dhowr jeer aan wada aragnay madaxweyne cabdicaziiz dhowr jeer aan is aragnay weligey waxaan kala hadlayay waxaan dhihi jiray niyow anaga odaygeena ixtiraam odagaan leenahay waa la yaqaanaa odaygaas kala tasho odaygeena ixtiraam annagoo badan oo maamuladana fadhiyaan ra-iisul wasaaraha fadhiyo midowda musharixiinta fadhiyaan cabdicaziiz wuxuu yidhi shariif xasanow odayaasha dhaqanka oo meesha aad dejisay degan yihiin mushaarka u qortay u qoran yihiin shariif sheekh- shariif muxudiin ma aniga ina inkira u malayne haddaadan inkiraynin waxaan ku yidhi ayadoo la wada maqlaayo madaxda dhan ay fadhido haddaadan inkiraynin maa caddaysi aad tidhaahid shariif muxudiina beeshaan u horjoogo u ah ay- asaana horjoogino ah waana la ogyahaba horta waxaan u malaynayna wuu sameeyey hadda odaygay wuu inkiray aniga diyaaraddu ii diido ma tegi kartuu leeyahay runtii horta arrinta ayada arrin aad iyo aad foorxumo u ah oo anagoo dhanna foorxumona u ah asigana foorxumo ku ah waay waxaan filanayana maaha aniga beesheedana ma qabato anaga odaygaas odaynoo ah odayaasha kale oo dhanba ayaguu la tashaday ama uu hagaan maroojiyo ama ha la tashado wuxuu xaq u lahaa in odaygeena la tashado haddana kursigaas in odaygeena lagala tashadaan qabnaa anaga sida saxdana saas waa marka runtii wax hadda la sameeyo hayo wax aad iyo aad loola yaabo waaye Ee, runtii aniga waa arkayey meesha waxa ka socdo inaysan hadda doorasho dadban la dhihi karin xulasho la dhihi karin magacaabid ay kasii hooseyso madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay wasiir inuu magacaabo aniga wasiirradaan kala tashan jirnay beelahooda iyo waxgaradka iyo wasiirrada kale iyo hebel wasiir ma laga dhigi karaa ma mudan yahay laakiin in hindhibaan ninkuu rabo nin iska magacaabo ayada nafteeda runtii dhibaato ahayd laakiin haddana in erboorada laisu diido oo laisku bahdilo oo ilaa lix saacadood aan meeshaa fadhinin runtii arrin aad iyo aad u foofan waaye Een, dadweynaha soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay waxa dhacow haaye een, wax saxa maaha waxa hadda abdicaziis iyo maamulkiisa sameeyo haayaan wax saxa maaha Een, aniga hadda ma- waa ka joogi karaa haddaba ee, dhowr sana haddaba helma haynin aniga koonfur galbeed saan kaga tegayn waa la ogyahay kursiga cabdicaziiz dadka hadda ku gumaysto harta uu sameeyo ani ayadoo weliba maalmo ii dhiman tahay aan inta ka tegay doorashana ma gelaayo nabadeeyaan ku idhi waxaana ilaalinaya intaas dadkaas oo dhibaataysan inaanan dhibaato kale isjiijiid korkooda loogu celinin hadda ay siduu ku yimidna waa la ogyahay in musharaxii bultashalka ahaana midna laga eriyo midna la xiro kuwo kalena loo handabo asigana hadda inuu yidhaahdo wax allaala waxaan arkay waa- waa xira ama waa handada ama meeshaan ka joojina wax shaqaynaayo maaha runti runtii aad iyo aad aan uga xunahay waxa meesha ka socda reer koonfur galbeedo waxaan leeyahay in wax hadda socdo qof ay anfacayaan ma jirto hataa cabdicaziiz ma anfacayaan waxaan leeyahay wax ayagaha laga waantoogo wax waxna taraayo ama na anfacayo ama wax noo taraayo midna maaha marka runtii waa ka xumahay sida hadda ay wax u socdaan marka dadka waxaan leeyahay reer koonfur galbeed nin walba wuxuu mudan yahay in la siiyaa roon anaga maanan mudnayn in maanta erboorka nagala joojiyo ma mudnayn malaaqaynii oo nin shariifa oo sheekha oo la yaqaano in la inkiro oo ilmo yaryar suuqa inta laga soo qabto la yidhaahdo ayaga ay matala uma matelka anaga la diido taa aydanana ma qabato runtii waxaan leeyahay reer koonfur galbeed arrinta ayada in laga waantoogo laga wada hadla ayaa fiican madaxweyne cabdicaziizna waxaan leeyahay madaxweynuhu si hadda aad u- aad u dhigow haysid adigana kuma anfacayso anigana nama anfacayso waxaa roon in waxa nacanfo oo taariikha ah ka tagto laakiin waxa nacanfaco oo taariikha oo oo- oo nacanfacaynin oo taariikha oo laga shalleeyo inay meesha ka dhacaan waxay taraysa male Ee, mideeda kale waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed dhibaatooyin badan ay soo mareen dadka boogay wada leeyihiin boogtu in la xanuujiyo oo farta lagu mudo oo dhiig laga keeno wax ma tarto aniga boogta in la daaweeyaan rabnaa oo aanan aanan da- farta lagu lu- la saarin oo la yidhahdo waxaan rabaan ka samayna dadku dhibaatooyin badan ay soo mareen shabaabaa dhibaato ku hayo abaaraa dhibaato ku hayso dhibaatooyin badan oo aan la koobi karin ay hayso marka in dhibaato kaloo tii ka daran lagu dulfuro oo niyad xumo iyo rafaad la geliyo runtii aad iyo aad aan uga xunahay marka aad iyo aad aa umahadsan tihiin Ee, runtii waxa maanta meeshaas ka dhacayna wax bani aadan isku samayn karo oo dad is yaqaano oo soo wada shaqeeyey oo ahla isku samayn karo ama ay samayn karaan midna ma ahayn marka runtii aad aan uga xumahay
waa hagaag saaxiib yaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadaah dalsan ee magaalada muqdisho qeybaha dhexe barnaamijka wareega ayaan isa soo gaarnay qodobo kala duwan horaac barnaamijkan aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda balse saaxiib yaal markaan kusoo dhawaada wargelin ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka ee sideeda maarso
maalinta talaadada ah ee soo socota dunida iyo guud ahaan soomaaliya waxaa laga xusi doonaa maalinta caalamiga ah ee haweenka haweenka soomaaliyeed ayaa ka shaqaysta ganacsiyo yaryar iyo kuwo waaweyn taasoo lafdhowr u ah nolosha korinta iyo barbaarinta carruurtooda iyo qoysaskooda si kastaba ha ahaatee arrimaha go'aan qaadashada ee dawladda iyo siyaasadda ayaa ragga ku badan dumarkana waa ay ku yaryihiin laga bilaabo talaadada abbaare afarta galabnimo waxaan yeelan doonaa barnaamij ay haweenka uga hadli doonaan horumarka caqabadaha iyo rabitaanka haweenka ee dalka ha moogaanina barnaamijkan tooska ah ee talaadada ka baxaya telefishinka iyo idaacadda dalsan oo aad ka dhegaysan kartaan sagaashan iyo kow dhibic shan muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo deegaannada koonfur galbeed iyo idaacadda kismaayo jubbaland kala soco dalsan raadiyo iyo t v
hagaag saaxiibayaal fariintaas halkaas ayaan kaga gudbanaa barnaamijka ayaan markaasi sii gudagelnaa qodobada kale hordhac aad hore ugu soo maqashay
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad waa afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa isa kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefta jildaren
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkeys u yeesheen daawooyinka qaaxada lagu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nusmilyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkeys u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samee arrimaha soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v-ga waxay keenaysaa in cudurka h i v-ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v-ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midoowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtarkuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
waxaa soo gaaray soomaaliya tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban oo aan sugaynay horay waxaan u naqaanay in tallaalka looga hortegi karo xanuunnada ay ka mid yihiin dabaysha jadeecada iyo qaaxada waxaynu ognahay in tallaalladu ay joojiyaan faafidda xanuunnadaas sidoo kale tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban waxa uu ka hortegayaa cudurka covid sagaal iyo toban laakiin xasuusnow mar walba inaad kaalintaada qaadato si aad naftaada iyo qoyskaaga aad uga badbaadiso covid sagaal iyo toban oo fuli tallaabooyinka ka hortagga ah gacmahaaga u dhaq si wanaagsan oo joogto ah xidho afxidhka ka fogow dadka kale masaafo laba matir ah haddaad xanuun isku aragtana joog gurigaaga fariintan waxaa kuu soo gudbinaysa wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya
saxbeelwal barnaamijka ayaad degeysanaysaan qeybihii gabagabadana waanu kusoo sixinaa qiimaha iibka shidaalka ayaa waxa uu sabab u noqday in mootooyinka loo yaqaano bajaajka ay safaf dhaadheer u galaan xiritaanka shidaalka hadda waxaa la sheegay fursadda shidaalka in lagu iibiyo in ka badan laba boqol oo dolar waxaana kaalmaha safafka loogu jiraa sida markaasi ay u helaayeen wadayaasha mooto bajaajka ee magaalada muqdisho arrintan ayaana isugu weyn dadka kaxeeya wadayaasha mooto bajaajka uga cawdeen waxaana u soo waayeen ama ay sabab loogu dhigan dagaalka imika u dhexeeya ruushka iyo ukraine oo puland uu ku qaaday dalka ruushka dhanka ukraine halkaasna laga soo wareeyey in markaas sicir bararka markaa qiimaha shidaalkana aada u saarkacay dab warbixintan soo socotay waxaa ku eegeysay wariyahna faalmaha boqaade xasan oo booqatay goobaha markaasi wadayaasha mutabajaadka ee maanta safdhaadhirka ugu galeen ritaanka shidaalka
bartan waa goob lagu iibiyo shidaalka waxay ku taallaa agagaarka dekadda weyn ee magaalada muqdisho sida idiin muuqato mootooyinkan waxay safaf dheer ugu jiraan oo xilli hore ay u soo istaageen inay helaan shidaal waxaana sheegeen inta keliya inay tahay meesha shidaalku uu ka raqiisan yahay halka magaalada inteeda kale shidaalku uu yahay mid qaali ah taas ayay ku sababeeyeen xaaladda ka taagan yukrain iyo ruushka iyo arrimaha la xidhiira soomaaliya ee dhanka doorashooyinkii amniga dhallinyarada ku shaqaysata mootobajaajka ayaa waxa ay xuseen in xilligan aysan ka bixi karin shidaalka oo la qaaliyeeyey waxaana ay sidoo kale tilmaameen inay jiraan dhallinyaro ku wada mootada kiro ayna awoodi karin inay mootada kiradeeda dhibaan mootadana ay shidaal ku shubtaan waxay ka codsadeen dowladda federaalka soomaaliya in wax kabaddel lagu sameeyo qiimaha shidaalka oo sare u sii kacay muddooyinkii u dambeeyey marka aad fiiriso gelinka hore iyo sidoo kale gelinka dambaba sidaan ayay halkan mootooyinku u soo buux dhaafiyaan si ay u helaan shidaal aad u raqiis ah qiimaha iibka shidaalka ayaa suuqyada magaalada muqdisho ka maraya hal dolar ilaa toban senti litarkiiba iyadoona laba toddobaad ka hor qiimaha shidaalku marayay meel ka hoosaysa malahan sal fadhiya sicirka shidaalka suuqyada muqdisho saacadba saacad xigta qiimaha shidaalka waa mid sabaynaya mana jirto qiimo go'an oo lagu iibinayo noocyada kala duwan ee shidaalka oo toddobaadyadii u dambeeyey sicir barar ku yimid ma jirto wasaaradaha ay qusayso ee dowladda oo ka hadlay sar u kaca qiimaha ama waxa ay u dejisay iibka shidaalka shidaalkoo la rumaysan yahay mid waxtar la taaban karo u leh nolosha ayaa haddana waxaa muuqan cid isku dayaysa wax ka qabashada qiimo bararku ka yimid iibka shidaalka ee gudaha dalka oo ku runsii kacaya lana dareemayo toddobaadyadii u dambeeyey haddaba qaar ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysata mulka bajaajka ayaa la hadlay warbaahinta dalsan
wallaahi shidaalka ee noocyo badanaa sababay horta horey ee, waxaa loo gedi jiray markii een, lixdan iyo horta markii kowgiis hore waxaa la gedi jiray lixdan haddana waa arkaysaa boqol iyo labaatan oo iska caageen hadda mootooyinka arkaysa waxaa waaye feebka ay ku jiraan shidaal un raqiisa hadda boqol iyo ordubaa meelaha kalena boqol iyo labaatan waaye labaatankaas intii hadda oo ee, macnaha maciin ka raadiyo waayan ma garaysa marka shidaalka hadda waxyaa waxyaabaha sababay waxaas ruuska xaggiisa waxyaabahaas inay taa qiyaasa because marka hore waa san waa la dhaamay laakiin hadda shidaalka zaa'id waa meel walbona shaa'id ka yahay waa qaali dhibaato weynaan ku qabnaa mootadana kirada ugu tahanay dadka kirada kuwadaan ka dhib badan litirkii haldur haldoor bero maroya ninka mootada oo iska lehno lacag toban doolar u baahan yahay aniga kiraa nala rabaa guriga guriga baa naloo fadhiyaa wallaahi arrintu way culus tahay arrintu way culus tahay laakiin wax walib culeys waliba culeys walib waxaa loogu bixi karaa istikfaar waxaan leenahay ilaahay waa- way ku saameynaya wiil inta badan waxay saameyn kartaa dadka kiraystayaasha ibraahim waxa uu ka mid yahay howlwadannada ka shaqeeya halkan oo ah goobta lagu iibiyo shidaalka waxaana uu sidoo kale inooga sheekeynaya sababta keentay in shidaalku uu isbedelo islamarkaana qudhiisa dowladda federaalka soomaaliya fariin ah wuxuu u diray in wax laga qabto arrimaha shidaalka ee marba marka ka dambaysa lagu sameynayo sicir bararka
Ee, runtii marka laga hadlo ee, shidaalku maalmihii ugu dambeeyey amba isbuucii ugu dambeeyey baan dhahno ee, wuxuu ahay mid qiimihiisu aad u sarakacay Ee, runtii marka laga hadlo magaalada ee, ajabida ku yaallo ama keedadka shidaalka ay ku yaal aad u kala duwan yihiin Ee, runtii ee, sicirka maadaama uu kacay qiimaha aan gadno maanta waa one dollar halka magaalada laga gado haya meesha ugu yar hal dollar iyo toban senti waa meesha ugu yar magaalada la iibiyu hayo sida maadaama ay tahay hal dollar ana aan iibihayno ee, sidaas ayaa maaragtahay mo- mootooyinka ama gawaarida kale ay u danayhayaan inkastoo meel kasta oo yani shay uu raqiis ka yahana bulshadu meeshaas ay inta badan danaysaa
hagaag saaxiibayaal weli barnaamijka wareega aad degeysanaysaan qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee marka
fariinta nabadda iyo wada noolaanshaha
nabaddu waxa ay ku bilaabataa adiga oo muujiya weji furnaan iyo dhoola caddayn
nabadda iyo cadaaladdu waa laba dhinac oo isku mid ah
nabad kuma heli karno inaan ka fogaanno wixii inoo keeni lahaa nabaddaasi
dulqaad la'aanta lafteedu waa nuuc rabshad ah waxayna caqabad ku tahay kobaca ruuxa raadinaya nabadda
dhulka nabad ha ahaado oo aad dhahdaa keliya waa adiga oo bilaaba
soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha ee galmudug iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka
wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta la kulmay guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbahare uu ka dhageysay warbixin ku saabsan socdaalkoodii kismaayo ay ku tegeen iyo qorshaha safarka guddiga uu ku tegayo garbahare si ay wadatasho ula soo yeeshaan qeybaha kala duwan ee bulshada oo markaas xaaladda ay kasoo kala bixiyaan haddii ay suuragal tahay in lagu qaban karo doorashada magaalada garbahare iyo haddii kale xaalado amni iyo dhanka iyo maamulkaba ay tahay islagu dhakhtiyaar badanna ay jawaab ay kasoo baxeen maadaama waqtigii loogu talagalay in doorashada lagu soo gabayna ay wax ka yar muddo toban cisho ah ay ka dhiman tahay islamarkaana hadda ay u muuqato in garbahar ay tahay caqabadda ugu weyn ee guud ahaanba doorashada waxaa hayay maadaama maamul goboleedyada kale ee doorashadu ay socdaan sidaa daran ay ku socdaan marka laga reebo maamulka jubbaland oo weli aan shaacin kuraasta garbahaarey oo sheegeen inay halkaa xaalado amni iyo mid maamulkaba aysan gacantooda ku hantaa aaweydna ay u dalbadeen in wasaaraha guddigan u magacaabo islamarkaana ay kasoo talabixiyaan inkastoo maamulka degmada garbahaare iyo gudaama kuwa gadood ka taliya ay dhaqaadaceen guddiga sida wasaaraha u magacaabay in garbahaare ay qiimeyna kusoo sameeyeen hase yeeshee ay ku baaqeen heshiiskii dobiyi tobankii setembar la dhaqangeliyo islamarkaana doorasha halkaas ugu qabto xaaladana ay tahay mid aad u wanaagsan dhinaca kalena waxaa maanta markaasi ilaa iyo laba maalmood la sheegay warar subaxayna sheegaya in hilibka geela muddo laba maalmood ah laga waayay qaar ka mid ah kabanada muqdisho ayaase sabab u ah in kiladii hilibka geela lagu iibiyo wax ka badan siddeed dollar warbixintaas ayaana maanta magaalada muqdisho si weyn looga hadalhaya lagu faaqiday haddaba shacabka muqdisho oo aan booqanay suuqa hamarweyne ee ganacsada ayaanu weydiinay bal waxaa kalifay in hilibka geela la waayo lacagtii lagu iibin jira nakiilada markaa laga qaalisiiyey wax ka badan sidee dooran iminka lagu iibiyo
waa arkaysaa inuu aad u maran yahay oo lalayahay hilibka geela oo aad loo lalayahay biliga marka sababo shalay ka dhacday si ka dheer ay ugu baaqday sababo ka dhacday shalay siin siin ka dheer ka dhacday siin ka dhacday siin ka dheer ay ugu baaqday qalaaf soo dhex galay dalaalka geela dalaalaya inka walidaaso dhexla khalaafka kaasoo geela u baaqa maanta khilaafkaas wuxuu ahaa dalaalku wuxuu codsayay hasha geela inuu ka qaatay saddex boqol kawanladeen ay ku adkaatay ee dhiibeysa hashi wuxuu ka qaadan jiray laba boqol laba boqol walaaluna qaad wuu diiday saddex boqolaan qaadaa hooru hadda amba geela waa laga leexaa marka wanladeen ayagoo geela khasaarin ka qabtay dhib ka qabtay ee ka codsadeen ee baryeen walaalo waxay dhahaan saddex boqol ma awoodin laba boqol naga qaad wuu diiday saasaa lagu kala tegay hilibka maanta aad iyo oo isalba xoolaha qaali ahaayeen oo waxaa lagu jira soomaha ee xilliga jiilaalka lagu jiraa ma neefka cadiimanaayo yarba inkastoo qaali ahay haddana maanta way daran tahay wuu la wajabaana bici maxaa yeelay waxaad magaalada kala celiyo oo magaalada xoojiya geel u ahaa hilibka geel ayaa magaalada kaafiya asig ayaa magaalada kaafiya soo marka maanta geel dila waa magaalada aad u kacaysaa marka maanta maciishda way qaaliwday hilibkii aad shala qiimo jooga maanta waa la wajabaan wax walba dadka daruufa hayso goob jarjara iska qaadan jireen afar kun shan kun ay ku qaadan jireen miskiin u kaalmaysoo dhan beriga wuxuu ku jiraa eber dalac bilaashna male ma loo ceersaayo jiilahaal xunahaa jirto xoolihii dhiig le lacagaa la yidhi wixii kaloon soco karinna waaba dhinteenba intay la keenaan kiili hilib beriga siddeed doolar ay marooweyn yaa goobtii jarjarka la gadaayay shan kun la gadaayo toban nyaayo male qudaar male masaakiin marka abaar aa haysa allah barakeeyo allah keena khayr ayaanta dhan waa jirta laakiin beriga nimanka xoolaha oo gadaayeen khasaaro maalin kasta boqol doolaraa dhumayso waxay yidhaheen aniga khasaaro maan ku jiri karnaa maanta iikaa shir qabaan wixii go'aan ay qabaan ma ogo ay sheegi doonaan annaka iikaan kor noolnaan wax ma qalanna iikaa u shaqaynaa iikana khasaaray ku jiraan dadkii iikana waa wareersan yihiin kiilo hilib siddeed doolar oo laf leh oo cadiin la seelooga maqaayidaha qaali dadka masaakiinta oo kasi jirna sidoo kale hilibka qaali ayuu noqday sidoo idiin saameeyey haddaan nahay shacabka soomaaliyeed aad iyo aad uu noo saameeyey kiiladii waxaa la gadaayaa siddeed doolar waa la gadaa saaka haddaan nimid suuqa hilib geel dhan ma leh lo'da miskiinadu waxaa waaya saddex doolar waana saamaysa waxay dhan qaaliya noqota ilaa shalay ilaa daraadaan ku arkaynaa waa qaaligaanaan ku arkaynaa haddaan shacabka soomaaliyeedna ilaahay naga soo gaara aad iyo aad ay noo saamaysa wallaahi suuqa hilibkaa dhex joognaa anagoo adeeg soo doonanay marka waxaa u arkaa hilibka inuu qaali yahay oo qiimihiisii cirka isku shareeray saas ee tahay awgeedane waa isku dayana inaan gadanno sababtoo lagama maarno hilibka geela waxa keliya ee xaafadaha ku nool yihiin waa sida maalmahan horta isbuuc horoo bilaawday ilaa maanta caadi maahan lama gado karo marka saasay tahayna dadkan dhaqaale fiican ma haystaan dad iska faqiira ah jiraan oo waxba haysanin saas darteeda haddana waa la isku dayaa in la gato wax la sameynaa ma lahan waxaa rajeynayaa insha allah inuu hilibka xoolaha hoos u soo kaco hilibka keliya ma ahan cala adeega iyo waxa dhan way wada kaceen een maadaama cashuurta lagu badiyey marka waxaa rajeynayaa in dib loo soo dhigo oo dadka masaakiinta ah ay iibsadaan insha allah
guud ahaana saaxiibayaal barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeystaha waanagintaa barnaamijka xiisaintaa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo